wasiirka wasaaradda beero iyo waraabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayira maareya ayaa si rasmi a xaragga onkujaaraya shaybaar cusub oo casri ah kaasi joolanka talagalaya horumarinta beero shaybaarka oo eekeenka horeeya welibana u saleeya shahaadooyin caalami ah shaybaarku ayuu hirgeliyeen ganacsato soomaaliyeed gaasiidkiiyo kugohonta horumarinta walhasaarowka gudaha wasiirkiiyo weliba uuse kormeeray qeybo shalduwan ay sheybaarka ahaana se etoobiyayan adeegyada muhiimka sida xakameynta cudurada iyo cayayaanka tijaabinta abuurka baaritaanada tayada carada wasiirka wasaaradda iyo weliba siwiin uusaan bogaadiyaya dadaalada ka eedan xaqiijinta badqabka walhasaarowka beero uusoona xusay in wasaaradda iyo ku taageraasa shaqada xaruntunga ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda beero iyo waraabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayira maareeye oo kormeerka kuriyadda la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in sheybaarka oon horseedi doono horumarka dalka oon suurtageli doona in suuqyada caalamka iyo iibgeeyana dalqyada shalduwan ee dalka horumarin ayaa ku sameeyi doonana suuqgeynta walhasaarowka beero soomaaliyeed halkan waxaanu soo booqannay shirkad soomaaliyeed oo weyn oo qaabilsan howlaha laboratoriga waxyaalo kala duwan oo ku jiraan beeraha qalabka beeraha cuntooyinka iyo fertilisariska iyo waxa lamidka ah qalab waxa beeraha ka soo go-ay waxa beeraha la gelinayo awood u leh inay baadho sida ay haddana kormeersiiyeen aad arkayseen marka uga horreysa hambalyo shirkadda hob labis group oo sida uu maaragta agaasimuhu iiga warbixiyey xidhiir laleh hay-ado badan oo dowladda ah oo ay ku jirto sobis dabcan oo ah hay-adda quality controlka soomaaliyeed laabka halkan qalabka yaalla oo runtii noola muuqday qalab casri ah wuxuu wax ka ogaan karaa waxyaalaha beeraha la geliya fertilisariska iyo sumaha cayaanada lagula dagaalamo iyo sidoo kale borodhaktiga beeraha ka soo go'a waxa uu ka samaysan yahay iyo tayadiisa inuu caafimaad ahaan cuntada dadka u habboon yahay iyo marka la dhoofinayo sida liindhanaanta iyo sisinta iyo waxyaalaha aan dhoofinno inay maajgaraynayaan ama ay ku habboon yihiin dowladaha aan heshiiska kula jirno suuqooda waa ogtihiin dhowaan waxaynu ku biirnay east africa community oo dabcan wayna dhex mari doono macaamil wax isdhaafsi adduun badan oo kalena waynu la leenoo turkigu ka mid yaho jinahu ka mid yahay imaaraadka meelo badan cumaan marka shaybaarkani cuntooyinka oo dhan ayuu baari karaa dabcan sida aan sheegay dowladdu waxay leedahay hay-adda dhowrka soomaaliyeed sobis sidoo kalena waxaanu annaku hadda dhowaan baarlamaanku ansixin doonaa hay-adda saris oo iyaduna u xil saaran waxaana hadda maanta halkan aanu ku aragnay oo ah inay ogaato tayada waxyaalaha beeraha la gelinayo fertilisersu ka mid yihiin waxyaalaha lagula dagaalamayo cayayaanada beeraha dhiba maragta sumaha lagula dagaalamo ay ka mid yihiin alaabta organikada waxa beeraha la gelinayaa tayadooda waa sidee markay soo go-aanna tayadooda waa sidee ma ku habboon yihiin ma qaabilsan yihiin international standardka east african standard turkish somali relation standard sidaas oo kale marka hambalyaan leenahay insha allahu tacaala hay-addan dee dabcan sida hay-adaha dowladda kaleba qaarkood ula shaqaynayaan wasaarad beer ahaan waa la shaqayn doonaa dadkii khuburada ahaa ee qalabka nala tusay maanta wasaaradda beeraha ka tirsanaa ee khuburada ahaa qaarna waa nala socdaan laakiin inta kalena way imaan doontaa si ay u hubiyaan in ay qalabka halkan yaallo runtii tayadiisu nala fiican tahay ay standardka uu noogu sharxay agaasimuhu gaarsiisan tahay isla markaana macaamil baanu furan doonaa insha allahu tacaala shaybarkan cusub ayoo hirgeliyan ganacsatada soomaaliyeed ayaa qayb weyn ku qaadi doona walhasaarowka beero soomaaliya